إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalla ka fuliyey gobollo kala duwan walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa degmada saako ku qabatay shir muhiim ah oo looga arrinsanayay horumarinta beeraha iyo badqabka cuntada arday wax ka barata mu'asasada alxigma ee deegaanka kuuyo barrow ee shabeellada hoose ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed heer sare ah walaayada islaamiga ah ee mudug ayaa dowro diini ah u qabatay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada xarardheere qaar ka mid a dhegaystayaasha warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa aragtiyo ka dhiibtay guddi xarakada mujaahidiinta al-shabaab u magacowday gurmadka abaaraha siyaasi xil ka soo qabtay dowladda federaalka ayaa ka hadlay qaybo ka mid ah waxyaabihii laga dhaxlay maxamed cabdulaahi farmaajo ku dhowaad shan iyo toban ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dab ka kacay mid ka mid a magaalooyinka ku yaala waddanka maraykanka إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay fuliyey howlgallo kala duwan oo lala beegsaday askarta dowladda federaalka ah ee shisheeyaha ku daaban haddii aynu ka hormarno dhanka jubbooyinka rag ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal toosa ku qaaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland oo ku yaala deegaanka buulaguduud ee dhaca duleedka magaalada kismaayo dhawaqa rasaasta ayaa laga maqlayay halkii ay ku sugnaayeen ciidamada la beegsaday lamana oga khasaaraha rasmiga ah ee kasoo gaaray weerarkan ciidamada lala beegsaday shabeellada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin buundada degmada jan rag ka tirsan mujaahidiinta ayaa beegsaday ciidamada ku sugan buundada jannaale kuwaas oo halkaa ku wehelinaya ciidamada shisheeye ee kusoo duulay soomaaliya dhanka gobolka banaadirna guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay qarax la beegsatay goob ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka qaraxa ayaa si gaara kaga dhacay xaafadda xaawo casir ee degmada kaaraan waxaana lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo halkaa ku qayilayay waxaana uu dhaawac soo gaaray ugu yaraan saddex askari oo ka tirsan ciidamadii la beegsaday walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa degmada saako ku qabatay shir muhiim ah oo looga arrinsanayay horumarinta beeraha iyo badqabka cuntada waxaa ka warramaya cabdifitaax maxamed qaasim shirka wadatashiga horumarinta beeraha iyo badqabka cuntada waxa uu ahaa shir si heer sare ah loo soo agaasimay oo ay ka soo qayb galeen dhammaan hormuudka beeralayda ee wilaayada jubbooyinka degmo walba oo ka mid ah jubbada hoose iyo jubbada dhexe waxaa ka socday dad beerqodato ah oo khibrad leh madasha shirka oo ahayd degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka ayaa waxaa kale oo soo xaadiray mas-uuliyiin uu ka mid yahay waaliga jubbooyinka sheykh maxamed abuucabdalla culimmada odayaasha dhaqanka ganacsatada iyo dadka xirfadaha daneeya sheekh maxamed abuucabdalla waaliga jubbooyinka oo ka waramaya miisaanka shirka marka la eego dadka ka soo qayb galay ayaa waxa uu yidhi ilaahay subxaanah wa tacaala ayaan uga mahadnaqaynaa na soo waafajiyey munaasabaddan qaaliga ah ee looga hadlayo horumarka beeraha iyo badqabka cuntada waana kulamo soo socday maalmihii lasoo dhaafay dowraad ay qaateen iyo duruus kala duwan ay qaateen beeralayda wilaayada jubbooyinka jubbada hoose iyo jubbada dhexe min laga soo bilaabo goobweyn jamaame kamsuuma ilaa ay meesha ugu dambaysa wilaayada salagle dhammaan waxa meesha ku kulansan waa beeralaydii mas-uuliyiintoodii guddoomiyaashoodii degmooyinkaas oo dhan iyo raggii aqoonta u lahaa beeraha sheekh abuu cabdallah ayaa intii ay socotay kelimadiisa waxa uu dhiirageliyey beeralayda isagoo kula taliyey inay ka fogaadaan caajiska waxaa jira waxa la yidhaahdo tawakul iyo tawaakul in ilaahay la tala saarto waa bannaan yahay laakiin tawaakulka waa xaaraan weeyaan qofka asbaabta inuu ka tago gacmaha isdul saarto uu yidhaahdo waxa weeyaan araa maa'an wabii cadashun shadiidun biyaan arkaa buu yidhi oon daranna waa hayaa laakiin laa sabiila ila alwuruudi maba aadi karuu yidhi waa nin waxaa la sheegayey webiga kor taagan biyihii ay ka buuxaan salaatu istisqaa tukanaya sax ducadu waa loo baahan yahay laakiin tawaakul baa kugu jira dacfi baa kugu jira ilaahay tala saaro waxa weeyaan biyahana la soo baxa shirka wadatashiga horumarinta beeraha iyo badqabka cuntada ayaa waxaa aada looga niqaashaya caqabadaha haysta wax soo saarka iyo sida lagu horumarin karayo qof walba oo ka mida kasoo qaybgalayaasha waxa uu dhiibtay talooyin dhaxalgal ah xasan maxamed xasan oo ka mida guddiga beeralayda bu-aale ayaa waxa uu soo jeediyey talo ku aadan waxyaabaha lagu horumarin karayo beeralayda waxaa kaloo lagu horumarin karaa beeraha waa in la kordhiyaa waraabinta beeraha annaga hadda shakhsiyan animatoora ii saaran lix sanana ma kicinin damba kama lahaynba laakiin intii yaroo goowaabinta hadda dhacday alxamdulilah matoorkii waa la kiciyey ummad badanna waa anface waa in beeraha waraabinta dadka la baraa si looga kaaftoomo in ama hay-ado ama meelo kale la raadsado shirka wadatashiga horumarinta beeraha iyo badqabka cuntada waxa uu socday laba maalmood oo xidhiidh ah marka laga reebo lix maalmood oo ay dowro qaadanayeen beeralayda waxaana uu maalintiisii koowaad ku soo dhammaaday jawi aad u qurux badan arday wax ka barata mu'asasada alxigma ee deegaanka kunyabarow ee shabeellada hoose ayaa sameeyey baldhig cilmiyeed heer sare ah cali aadan ayaa ka warramaya bandhig cilmiyeedkan oo ay sameeyeen arday wax ka barata mu'asasada alxigma faraceeda kuwinbarow ayaa ardayda waxay kusoo gudbeen qayb ka mid ah maadooyinka ay ka barteen mu'asasada waxaana ka mid ah maadooyinkaas luuqadda carabiga iyo qawaacidul imlaa ugu horreyn qaar ka mid ah ardayda barataa luuqadda carabiga ayaa soo jeediyey xiwaar muujinaya sida ay u barteen ku hadalka luuqadda carabiga asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته masmuk اسمي أسماء وأنت ismii iqra undur ila lawxa iqra iljadwal daraasii الدراسة خمسة أيام في الأسبوع nacam yowma sabti wayowma alaxad wayowma alisniin wayowma althuluthaa wayowma alarbicaa العطلة يوم الخميس يوم الجمعة اktub almawaad adaraasiya الثقافة الإسلامية واللغة العربية والرياضية والعلوم والحس والحاسوب mataa tabdaw alikhtibaaraat في شهر شعبان wamataa yantahi alcaam daraasiy في شهر رمضان alcudlatu halaaثatu ashhur الحمد لله العطلة طويل bada'at alxisatu hayaa bina ila saf هيا بنا sidoo kale qaar ka mid ah ardayda baratay qawaacidul imlaa ama khadka carabiga ayaa iyaguna soo bandhigay qaar ka mid ah duruustii ay qaateen الهمسة همسد حرف حرف واي صحيح أي صحيح أي يقبل حركة حركة أي يقبل سا يرسم والغرة على يرسم والغرة له على شكل رأس عين عينك مدحي صار أكتها هكذا سيدان أكلته الدرس الثاني تكتب الهمسة تحت الألف إذا كانت الهمسة مكسورة ديتها مد خاص دقن فإنها يترسم حلو قراء تحت الألف ألف ألف كهوستي سالو قراء مثل إبراءة إعلام إق- إقلاق إن إتقان إخلاص إسراف إسلام إنذار إحسان إذا كانت الهمزة آخر الكلمة هذه أي همسة بش آخر الكلمة فأحيانا مرمر تكتب ولا قرأ مفردا كلجد أيا القرأ وأحيانا مرمرنا تكتب ولا قرأ على الألف ألف أيا السارة وأحيانا مرمرنا تكتب على الواو واو أيا القدر القرأ وأحيانا تكتب مرمرنا على الياء ياء أيا القدر القرأ mu'asasada alxigma oo ah madraso ay si gaar ah wax ugu bartaan haweenka muslimaadka ah ayaa soo saarta dumar bulshada ka xaqabtiri waxyaabo baahi weyn loo qabay walaayada islaamiga ah ee mudug ayaa dowro diini ah u qabatay qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada xarar dheere dowradan ayaa loo qabtay in ka badan laba boqol oo ruux kuwaas oo isugu jiray rag iyo dumar waxayna ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim ah qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay dowrada ayaana ka warramay duruustii ay ku qaateen iyo sida ay ugu faraxsan yihiin dowre ayaa naloo qabtay annagoo ah bulshada qaybaheeda kala duwan ku dhaqan gobolka mudug khaasatan degmada xarar dheere dowladaas waxaa layidhaha magaceeda usaaba binu sayd waxyaalaha casharada ka baxay oo aan ka faa'iidnay waxaa ka mid ah een, towxiidka nawaaqidul islaam mafhuumul cibaada addahaara aad iyo aadaan uga faa'iidnay أنا ah gabdhaha ku dhaqan degmada xaradheere meeshaan waxaa noogu soo gabangaboobay dowro dowrada waxaan ku qaadanay duruus kala duwan sida towxiidka oo kale iyo shirkiga iyo dahaarada salaada iyo dahaaradeeda ee islaaxul buyuut sida tarbiyatul awlaad oo kale alle subxaana watacaala aan ku mahadinaynaa allahaasoo noo suurtageliyo dowrada min bilaaw ilaa dhammaad alle subxaana watacaalana waxaan weydiisanaynaa inuu nagu anfaco duruustii aan dowrada ku qaadanay alle subxaana watacaalana waxaan weydiisanaynaa inuu qalbigeena si dhaba mid u gasha nooga dhigo sidoo kale waxay walaayada mudug ka codsadeen in loogu soo celceliyo dooraadka noocan oo kale ah oo kor u qaadaya heerkooda aqooneed marka aad ayaan usoo dhaweynaynaa marka waxaan leeyahay dowladaas oo kale aadana lakugu soo celisho insha allah sidoo kale waxaan codsanaynaa maktabka ka codsanaynaa insha allah iyo wilaayadaba dowraadka noocan oo kale ah in naloo soo celcelisho insha allah waanu ku faraxsannahay bilaawgeeda iyo dhammaadkeeda inta walaayada mudug ayaa dhowr jeer oo hore qabatay dowraad noocan oo kale ah kuwaas oo sare loogu qaadayo wacyiga bulshada qaar ka mid a dhegaystayaasha warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa aragtiyo ka dhiibtay guddi xarakada mujaahidiinta al-shabaab u magacaabday gurmadka abaaraha maxamed ciise ayaa ka warramaya dadkan oo warbaahinta islaamiga ah kala socda dibadda iyo gobolada waddanka ayaa aragtiyo ka dhiibtay guddiga gurmadka ee habeen hore shaaciyey afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raagi sheekh cali dheere waxay sheegeen in guddigan uu ku soo aaday xilli muhiim ah iyagoo muujiyey in cidda keliya ee waxqabadka dhabta ah u haysa bulshada ay yihiin mujaahidiinta al-shabaab haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadkaas iyo aragtidooda ragga meesha loo saaray maasha allah aad baan usoo dhaweynayaa waa rag ma arkaysaa cajiib ah sheekh cabdulaahi geedi iyo sheekh xasan yacquub iyo iyo ma arkaysaa sheekh axmed balli iyo macnaha waxa weeyaan ilaahay ha ku caawiyo ilaahay ha ku asturo waxaynu leenahay macnaha sheekhii shaclo dheer baa sheegay sheekha ayaa dardaar wixii dardaaran a bixiyey waa ka yiray dalka aad ka lalatay iyo dadka aad u lalatay iyo mid la yiri danta u tale dibindaab iyo ka ogow duco iyo xasuus iyo duug aad ka dhexashidee xilka daacad ugu hay haduleyni gaarsiiyi meeshii daraadeed u galeen dagaalkii diifta kulka lahaa marka intaas baa ku filan xarakada mujaahidiinta aad iyo aad aan usoo dhaweynaya maasha allah waxaan leeyahay abaaraha rabbi ha naga bixiyo rabbi maxaan ku dhahay roob ha inoo keena abaarta naga bixiyo inta maxaan ku dhahay maanta muslimiinta caawinayso oo maanteeta garab gelayso oo wax u horeyso naf iyo maalba u horeysan waxaan leeyahay garabkooga allaha galo mujaahidiinta garabkooda allaha galo waan ku dhiirigelinayaa mar walba inay dadaalaan oo ilaahay ay ka cabsadaan garabkiina allaha galo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeen hore ku dhawaaqday guddi ka kooban toddoba xubnood iyadoo afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali dheere oo bulshada soomaaliyeed ugu baaqay inay la shaqeeyaan guddiga iyadoo laga duulayo xaaladda jirta ayaa waxaa hoggaanka mujaahidiinta ay magacaabeen lajno ama guddi loo xil saaray ugurmashada dadka iyo deegaanada ay abaaruhu saameeyeen lajnadaas oo ka kooban toddoba xubnood waxay isugu jiraan rag culimo ah odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiin kale waxaa lajnadaas ama guddigaas mas-uul u ah sheekh cabdulaahi macallin geedow waxaa xubno ka ah sheekh maxamed balli nabadoon cabdulaahi ansaari sheekh xasan yacquub iyo rag kale xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sanadkii labada kun kow iyo labaatankii guddi u samaysay abaaraha kaasoo howlo taariikhi ah qabtay waxaana lagu xasuustaa xeryihii aala yaasir iyo sidii ay dadka u caawiyeen siyaasi xilal ka soo qabtay dowladda federaalka ayaa ka hadlay qayb ka mid ah waxyaabihii laga dhaxlay maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka maxamed daahir ayaa ka warramaya yuusuf xuseen jimcaale madaale oo soo noqday guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa ka hadlay qayb ka mid ah waxyaabihii laga dhaxlay farmaajo oo ah nin qurba joog ah oo kursiga dowladda ay ku fariisiyeen shisheeye uu ka helay taageero maaliyadeed yuusuf ayaa ku nuuxnuuxsaday muddadii uu xilka hayay farmaajo in dalka ay ka dhaceen waxyaabo badan oo fasahaad ah si gaar ah magaalada muqdisho waxaana uu tusaale u soo qaatay heerka dhaqanxumada in uu gaaray in muqdisho xaflad loogu qabto sac iyo dibi oo ay isku oroosiyeen dad wax magarato ah isagoo docda kala tilmaamay in magaalada muqdisho iyo qeybaha kale ee dalka ay ku soo bateen qamriga ka yimaada dalalka shisheeye oo ay ku jirto etoobiya waxaan maroohaynaa oonan weligeyn arag lo lays aroosinaayo ina aragteenaa laga yaabaa oo facebook social media ku aragteen degmadan xamar jajab ayandhad waxaan arkaayo sac iyo dibi laysoo aroosinaayo ee dhaf loo xoraayo intay ka timid waxaas dhaqankaas intoo ka yimid gabdho qurux ku tartamaayo maan arki jirin xagee ka timid cawrada bannaanka la soo dhigaayo wax kalaabiyada daroogada wadankan ka socoto wadankan afartan sano fasaadka u dhexgala wuxuusa kasoo waaqsan doonin waayo beri waxaan gaaraynaa sac iyo lo- dib dib iyo sarosa haddii nala tusay berina waxaan arki doonaa sac la caabudayo wax naga celinaya ma laha yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa xilligii uu ahaa guddoomiyaha gobolka banaadir muqdisho waxaa ka dhici jira arrimo la mid ah amaba ku dhow kuwa uu ku eedaynayo farmaajo laakiin siyaasiyiinta dowladda ayaa caan ku ah marka ay ku fadhiyaan kursiga inay dafiraan oo ay qariyaan waxyaabaha ka dhanka ah shareecada islaamka ee ka dhexdhacaya harka maamulkooda si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka iyo maamulada kale ee soomaaliya ka jira shisheeyahana ku daaban ayaa ku dhaqma dimuqraadiyadda taas oo oggolaanaysa wax kasta oo ka dhan ah diinta islaamka islamarkaana shisheeyuhu madhabkaas ay ku taageeraan dhaqaalana ku siiyaan dowladda iyo maamulada kale ee ka jira dalka soomaaliya warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ku dhowaad shan iyo toban ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dab ka kacay mid ka mid a magaalooyinka ku yaala wadanka maraykanka shabakada wararka ee c n n ee laga leeyahay dalka maraykanka oo soo xiganaysa sarkaal amerikaan ah ayaa sheegtay in ugu yaraan saddex iyo toban ruux ay ku dhinteen dab xoogan oo ka kacay dhisme ku yaala mid ka mid a magaalooyinka dalka maraykanka dabkan ayaa waxa uu ka kacay dhisme ku yaala falatfiya ee gobolka pennsylvania ee dalka maraykanka waxaana saddex iyo tobanka ruux ee dhintay ku jiray toddoba caruur ah gudoomiye ku-xigeenka waaxda debdemiska ee magaalada ayaa muujiyey sida uu uga xun yahay dhimashada tiro caruur ah kadib shir jaraa-id oo uu qabtay isagoona tacsi u diray ehelada ay ka geeriyoodeen waaxda debdemiska ayaa intaa ku dartay inuu dabku ka kacay guri ku yaala magaalada waxayna sheegeen in debinta dabka ay qaadatay ku dhowaad konton daqiiqo madaxda magaalada ayaa waxay sheegeen inay wadaan baaritaano ku aadan waxa keenay dabkan oo aan ilaa iyo haddan la ogeyn sababta ka dambaysa warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga oo naga intaa